asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkadle waxaana xubinteenna murtada maanta ee inoo ahayd tusaalaha muuqda ama tusaalaha nool ama tusaalaha jooga ama tusaalaha taagan ama tusaalaha socda waana xubinta murtida maanta ee haddii eebba idmahayo aynu dhihi karno waxaa laga soo turjumay maahmaahyo sheekooyin maqaallo dhacdooyin waxyaalo fara badan oo jira xaqiiqooyin nolosha aas-aas ku lahaa ama nolosha salkeeda cidhib ku lahaa sababtoo ah maahmaah soomaaliya waxay leedahay soomaalidu been way hadashaa laakiin been ma maahmaahdo halkaa iyadaa waxaad ka arkaysaa halkudhegyada ama halkudhegyada soomaalida ama ereyada soomaalidu ay dhahaanee maahmaahyaha iyo hadallada suugaaneedka iyo hadallada qiimaha dhabtaa leh inay yihiin kuwa aad iyo aad loo soo hufay kuwii aan hufnaynna in bannaanka lagaga soo tegay ayaa halkaa kaaga soo baxaysa bannaanka in kuwa iyaga lagaga soo tegay oo aan bulshadaba la dhex keenin ayay u badan tahay sababtoo ah marba hadday dhaheen been way hadashaaye been ma maahmaahdo dee in laga soo tegay wixii been ahaa oo aan laynoo soo gudbinin ama aan laynooba keenin ayay u badan tahay xubinteenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe waxaa la yidhi nin oday ah ayaa wuxuu arkay rag doodaya raggaa doodaya oo haddii ilaahay idmahayo hadallada ay ku doodahayaanna ayna ahayn hadallo afka ku macaan ama qalbiga ku fiican ama dareenka u roon ama ehelnimadii derisnimadii walaalnimada intaba waxtar aanu ahayn hadallada iyagaihi ma ahayn hadal nin weyn waxaa jira hadallo la dhaho hadalkanu ma ahan hadal nin weyn isku soo wada duube ma ahayn hadalladaasi hadallo nin weyn ama hadallo rag waaweyn ay dhahaan ama ay dhegaysan karaanba ma ahayn sidaa darteed ninkii odayga ahaay wuxuu la yaabay ninkan hadlahaya ee doodahaya ee qaylinhaya ee maaragtay waxyaalaha farada badan isku dhex darhaya iyo hadalka uu ku hadlahayo ee aan ahayn mid nin weyn ku habboon sababtoo ah de markaad qof weyn tahay waxaa loo baahan yahay waxa aad ku hadlaysaay inuu yahay wax qiimaysan haddii adoo qof weyna waxaan qiimaysnayn aad ku hadasho dee adooa qiimo dhacahaya adiga qiimahaaga ayaa dhacahaya adiga qiimahaaga wuxuu qiimo ku noqon karaa inaad qiimayso hadalkaaga iyo quruxdiisa ninkan isagii marka waxa uu ku hadlahayay ama ku doodahayay waxaan loo baahnayn oo aan ahayn wixii loo baahnaa ama hadalladii qof weyn looga baahnaa ama laga dhegaysan sababtoo ah qof dhallinyaraa wiil yar iyo gabadh yar hadday khaldamaan ama ay hadallo khalada ku hadlaan ama ay hadallo qadafa ku hadlaan dee waxaa la dhahayaa waxan waa dhallinyaro dhallinyaro intay tale ka boodday geed ka booddaa laakiin qof weyn oo cabdinaasir barkhadloo kalenta hadduu iska caytamo dee taa waxaa la dhahayaa wuu waalan yahay ama waa oday saaqidaho idab daran ama waxyaalo la mid isaga laftiisii ayaa naftiisa u gafahaya marka ninkii waxa uu arkay waxa ay ku hadlayaani wax loo baahan yahay inayna ahayn madaxuu gacmaha saartay waxaa leey war hebelow maxaad madaxa gacmaha u saaratay maxaa dhacay ninkaa weyn odaygaa wuxuu ku hadlaye miyaad la yaabtay markaasuu oryaa isaa leeya hee ileen hadal aa ma dhuhuy ileen hadal aa ma dhaho ileen hadal aa ma dhaho sababtoo ah hadduu hadalku xanuunsanhayo oo ereyada innagu aynu leenahay ee adiga afkaaga ka soo baxaya iyagu laftoodu bixitaanka ay afkaaga ka soo baxeen ay ka xanuunsan karaan aa bay dhihi lahaayeen wax nabar ku dhacay iyo iska dhigi lahaayeen buu leeyahy marka ninkanu hadalkiibuu dilahayaa wuxuu la dhacahayaa buu leeyahy qool iyo budh iyo toori iyuu hadalka laftiisii la dhacahayaa marka ileen hadal aa ma dhaho ayuu yidhi waxayna noqotay sheeko ka mid ah sheekooyinka cajiibka ah ee dadka digniinta u ah inayna hadalka dilin ama ayna garaacin ilaan hadalku waa ma yeedhaanoo maba hadlahaye maahmaada maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta ciidamka iibi waxaa la yidhi nin ordaaba istaag nin ordaaba istaag